bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah taعalى bab اlmuxaasabaةi عlى الصlaة muxaasabadii cadaynteediibuu u baab yahay cala salaati laysku xisaabiyo salaadii markaa yacnii in qofka laga xisaabinayo wbilisnaadi qaala akhbaranaa abu daawuud abu daawuudkan marka waa sulaymaan ibnu sayf maan abu daawuud asijistaani nasaa-i abu daawuud asijistaanina waa ka wariyaa tahdiibu lkamaalka alxaafid almizi wuxuu leeyahay tarjamada abu daawuud markuu ka hadlaayey dadka isaga wax ka wariyo iyo marka uu sheegayey nasaa-i fi sunan ayuu ku daray abu daawuud uu ka wariyaa can abi daawuud dhowr shiikh ayuu sheegay laakiin sulaymaan bnu xarbin yani hadduu yidhaahdo nasaa-i abu daawuud can sulaymaan bni xarbin ama cabdullaahi bni moxamed annufayliyu ama cabdulcaziiz bni yaxya alxaraani cali bnu lmadini camru bnu cawn alwasiti muslim bnu ibraahim alfarahidi abulwaliid hishaam bnu abdlwli cabdilmelik altayaalisi raggaa haddii uu ka wariyo abu daawuud can raggan wax ka mida la sheego waa abu daawuud saaxibu sunan weeyaan camalu lyawmi walleylahan annasaa-i wuxuu ka wariyey can abi daawuuda can moxamed bni kahiir alcabdiy ayb sidaa muuqatana abu daawuudkan intaa hadduu ka wariyo dhammaan intii hadda aan sheegnay waa sijistaani maxaa yeele isagaa lagu yaqaanaa kuwa inuu ka wariyo ayb abu daawuudkan oo sulaymaan ibnu sayf isaga laftiisa shuyuuq ou la wadaagaa jirto abu daawuud asijistaani marka hadba in la fiiriyo u weeyaan ayb marka halkan hadda abu daawuudkan waa sulaymaan bnu sayf qaala xadahanaa haaruun alkhazaaz wahuwa haaruun bnu ismaaciil alkhazaaz hiqat qaala xadahanaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiy can qataadata can ilxasan can xurayth bni qabiisata wayuqaalu ninkan qabiisatu bnu xuraythna waa leeyahay weliba taqriibka iyo markaad fiiriso xurayth bnu qabiisa waa ku ixaaleynayaa wuxuu ku ixaaleynaa qabiisatu bnu xurayth ayuu ku dhahayaa wa huwa saduuqun cuqayli bukhaari wuxuu ka wariyey inuu yidhi fii xadiidihi nadar qaala qadimtu lmadiinata madiinaan soo galay qaala qultu allaahuma yasir lii jaliisan saalixan ilaahu waxaan idhi ii fududay mid saaxiib ah oo wanaagsan fajalastu ilaa abi hurayrata abi hurayra agtiisaan fariistay qaala wuxuu yidhi faqultu inii dacawtu allaha caza wajalla allaan bariyey an yuyasira lii waxaan ku idhi allaan baryey inuu ii fududeeyo jaliisan saalixan faxadinii bixadiidin ii sheeg samictahu min rasuuli illahi sal ll slam nebiga ah ka maqashay lacala allaha an yanfacanii bihi alla wuxuu mudan yahay inuu igu anfaco qaala samictu rasuula اllahi sal ll slam yaquul ina awala maa yuxaasabu bihi اlcabdu waxaa ugu horeeya addoonka laga xisaabayo bisalaatihi yacni salaadiisa waayo ina awala maa yuxaasabu bihi اlcabdu salaatahu saasoo kale ay ka dhigan tahay marka ba'da waa zaa'ida waay bisalaatihi ay salaatahu yacnii salaadiisa waa waxa ugu horeeyo oo laga xisaabayo fain salaxat haddii ay hagaagto faqad aflaxa wa anjaxa waa liibaanay waana xaajadiisana waa gutay anjaxa ay qudiyat xaajatuhu wain fasadad hadday hallowdo faqad khaaba wakhasira waa hoogay waa khasaaray qaala hamaamun laa adrii ma ogi haadaa kan min kalaami qataadata inuu yahay ow min alriwaayati haadaa ishaarada xaggay u noqonaya marka horey amase gadaal horay aan soo dhaafnay fain salaxat faqad aflaxa waanjaxa wain fasadat faqad khaaba wakhasira taas waayo midda uu hamaam ku shakiyey in ay qowlu qataada ay tahay ama inay tahay riwaayada inay ka mid tahay saas ayuu marka uu leeyahay tacliiqaat salafiya sidaasaa ku sugan fujaaniga kitaabka kale dakhiirat lcuqbaha oo uu leeyahay maxamed cali aadam isaga wuxuu leeyahay warka dambe waay ishaarada laa adri hada min kalaami qataada fain intaqasada iyo inta ka dambeysa waayuu dhahayaa isaga ayb fain intaqasa si kastoy ahaato waa riwaay ahaan waa u sugan tahay fain intaqasa haddii uu nuqsaamo min fariidatihi fariidadiisa hadduu nuqsaamiyo shayun shay-un wax uu nuqsaamo qaala wuxuu dhahayaa alle unduruu fiiriya hal licabdii min tadawucin addoonkaygu sunno ma leeyahay fa yukamalu bihi loogu dhammaystiro maa naqasa waxa ka nuqsaamay min alfariidati fariidada uma yakuunu wuxuu ahaanayaa saa'iru camalihi camalkiisa inta soo haray calaa naxwi dalika ayb qaala wuxuu yidhi khaalafahu abulcawaam abulcawaam ayaa khilaafay abulcawaam marka you khilaafay meeshuu sanadka uga jira feeri abulcawaam sanadka soo socdo mukhaalafadu waa tan imaan doonta wuxuuna ka warinaa qataada yay siman yihiin marka abulcawaam iyo iyo yaa sinaanayo iyo waxaa iyo hamaam marka khaalafahu abulcawaam abulcawaam ayaa wuxuu khilaafay hu hamaam wuxuu ku khilaafayna waa arki doonaa wbihi qaala akbaranaa abu dawuud qaala xadaanaa shucayb yacni bna bayaan huwa saduuq yukhdi rawaa lahu nasaa-iyu faqad ibna bayaan ibni ziyaad ibni maymuun qaala abu daawuud baa marka qaaladan iska leh qaala abu daawuud wuxuu yidhi shaykha الnasaa-i kataba caliyu bnu اlmadiniyi canhu cali baa ninkan wax ka qoray cali bnu اlmadini ayaa axaadiid ka wariyey oo ka qortay hadalkan marka waa jumla muqxama maxay tusaysaa marka abu daawuud ayaa wuxuu ammaanayaa sheekhiisa shucayb muxuu ku ammaanayaa cali bnu lmadini baa wax ka wariyo oo rabaa inuu dhaho yani waa nin hiqa ahoo jaliil aho weyn oo cali bnu lmadini baa wax ka wariyo warka marka waa taskiyo qaala wuxuu yidhi ahbaranaa abulcawaam can qataadata can ilxasan can abi raaficin can abi hurayra waa kan marka xadiidkiiba wuxuu ka dhigay marka can dariiqi abi raafic can abi hurayra abi raafic almadani can abi hurayra kii horena muxuu ahaa qabiisatu bnu xurayth ayaa marka can abi hurayra ayuu ahaa meeshaaba marka meesha ay isku khilaafeen labadooda xl اlkhilaafi huwa hada can abi raaficin can abi hurayrata radi allahu canhu ana الnabiya sal ll slama qaala ina أwala maa yuxaasabu bihi اlcabdu ywma اlqiyaamati salaatuhu waa salaadiisa salaatahu inuu yidhaahdaa fiican ayb ina awala awalada darf waaye waxay noqonaya marka khabar muqadam salaatahu marka in ismu ina laga dhigo muahar ismu inana min xukmi an yunsab marka ina awala maa yuxaasabu bihi اlcabdu ywma اlqiyaamati salaatahu salaatuhu dhigo fain wujidat haddii la helo salaadiisii taamatan iyadoo dhammaystiran kutibat taamatan waxaa la qorayaa inay dhammaystiran tahay wain kaana ntuqisa minhu shay-un haddii la nuqsaamiyana qaala wuxuu dhahayaa unduruu fiiriya hal tajiduu lahu hal tajiduuna lahu ma u helaysaan isaga ayb hal tajiduu lahu haddii la yihaahdana nuunti baa la gooyey maxaa loo gooyey luqo waay iyada lafteeda ficilkii marka mudaarica isaga oo aan afcaalu khamsaha ahaa isagoo aan jaazim iyo naasib midna aan lahayn in nuunti laga jaro waa iska luqa waay ayb afcaal lhamsa iyaga mar kasta mutlaqan luqa carabiya waxaa jirta nuunta goynaysa mar kastaba wacaleyhi ayaana imaamu nawowi uu ku sharxay xadiidkan luqadda haddaad hal dhinac ka barata dhib waay waa ku dedejinayna hal tajiduu lahu ma u helaysaan min tadawucin wax sunnaa ay tadawucan ma u helaysaan yukamalu tadawuca oo yukamalu lahu loogu dhammaystiray isaga maa dayaca wuxuu dayacayo min fariidatihi ah salaadihiisa faradka ah min tadawucihi tadawuciisa looga dhammaystiro laba jaari majruura isku xigto hal tajiduu lahu min tadawucin mintaas waa zaa-ida iyadow ah leanna istifaamay dhacday nafyi iyo shibhu nafyi minta hadday gasho nakirana ay ka daba marto waxa weeyaan waxay ahaan jirtay zaa-ida wasiida fii nafyin aw shibhi kamaa libaaqin min mafar taas waa la gartay midaan dambe laakiin tadawuca oo yukamalu lahu loogu kamilayo maa dayaca wuxuu dayacay min fariidatihi ou ka dayacay dayaca lagu tacallujina min tadawucihi looga dhammaystiro ayaa la leeyahay min tadawucihina yukamalu baa lagu tacalluj halkaasaa lagu xiraya uma saa'iru lacmaali acmaasha inta soo hartay tujiraa waa la socodsiinayaa calaa xasabi dalika kaa kaagaas oo kalea lagu socodsiinayaa halkan marka mas'ale fiqhiya ku jirto ama qaacidooy qawa kutubul qawaacidka ay ka hadlaan masaladaana waxay tahay qofkaani wuxuu dayacay shay farad ah sunnada iyo faradkana waxaan ognahay in faradku weyn yahay see marka iyadoo farad maqan yahay sunno ay u dabooleysaa booskii faradka sunno say u dabooleysaa booskii faradka waaba sunna iyada waaba tadawuce meeshaas marka qaar waxay leeyihiin faradkaani sidiisa waa u ansaxay laakiin nuqsaanta meelo kale ay uga jirtaa sunnada waa iska dhammaystire marka laakiin salaad farad ahoo laga tegay sunno booskeed ma soo geli karta ayb aduu marka ibnu ibnu ibnu alciz ibnu cabdisalaam aan filayaa inuu qawaacid ulkubraha iyo uga hadlo meelo meelo marka waa iska jiri kartaa sunnadii ay dhammaystirayso waajibka ay markaa yacnii ay buuxin karto ama ay dhammaystirayso dhowr meelood wax saasoo kale u sheegaa ayib xadiidkan iyo ayuu tusaale soo qaadanayaa marka ayb qaarna waxaa kaley soo qaadan karaan jumcada casiimadeedii ciiddii oo salaad sunno ah ah ayaa jumcada waajibkeedii iyo casiimadeedii ayaa dhacayo ruqso bedel haba imaado oo duhur iyo hallayskaba tukadee qofkan jumco iyadoo ay ku waajibtaa laga yaaba ciid iyo jumco markay isku soo aadaan ciiddii buu tukanayaa jumcadii beddelkeeda duhuruu iska tukanay jumcadiina asal faraday ahayd ciidan hadda bedelka ka noqonaysana calaa qowli akari ahli اlcilmi waa sunno meelo noocaas oo kale ay marka keenaan wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qaala akhbarana nadr bnu shumayl qaala akhbarana xamaad bnu slma can اlأzrq bni qays wahuwa alxaariثiyu اlbasriyu hiqat can yaxya bni yacmar can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slama qaala ina awala maa yuxaasabu bihi waxa ugu horeeya oo laga xisaabayo alcabdu addoonka salaatuhu waaye ayb salaatahu ina salaatahu awala maa yuxaasabu bihi alcabdu sida kalena waa layska dhihi karaa laakiin saana ad jaada isaga badan fain kaana akmalahaa hadduu dhammaystiray waa sidii la rabay wailaa hadduunan dhammaystirin qaala allahu allah wuxuu dhahayaa unduruu licabdii min tadawucin u fiiriya fain wujida lahu tadawucun haddii loo helo qaala akmiluu bihi lfariidata fariidada ugu dhammaystira ayuu dhahayaa qaala baabu hawaabi man aqaama asalaa salaada qofkii oogay hawaabtiisa caddaynteeda wbihi qala akhbaranaa mxamed bnu cuثman bni abi safwan aلthaqafiy wahuwa hiqat rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu qala xadaanaa bahzu bnu asad wahuwa alcamiyu hiqat qala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa mxamed bnu cuثman bni cabdillaahi wahuwa taymiyu hiqat waabuuhu isaga iyo aabbihi laba sheekh aabbaha marka waa cuثmaan bnu cabdillaahi bni mawhab alacraj ayb وabuuhu cثmaan bnu cabdillaahi anahumaa samicaa muusa bna dalxata ayay maqleen muusa bnu dalxata bni cubaydillaah dalxa dhalay huwa hiqat jaliil yuxadiثu can abi أyuuba ana rajula qaala ya rasuula اllah akhbirnii bicamali iisheeg yudkhiluni اljannata i gelinayo faqaala rasuulu اlahi sal ly slam tacbud اllaha wlaa tushriku bihi shayئa wtuqiimu الsalaaةa wtu'ti الzakaata watasilu raxima qaala wuxuu yidhi darha iskaga tag daa kaأnahu kaana calaa raaxilatihi dar haadan buu kuu macnaynayaayo inuu gaadiid saarnaa ayaad moodeysaa marka su-aashan markuu weydiinayay nebigu inuu markaa gaadiid ou saarnaa rati ama yani iyuu saarnaa markii su-aasha uu ka jawaabay ayaa marka wuxuu yidhi darha oo iyadii marka iska daayo ka tag inuu markaa dhaqaaqo iska tago ayb qaala baabu marka hawaabka salaada waa kaasaayo marka maxaa janno i gelinayo salaaddii waa ku jirtaa baabu cadadi salaati الduhri fi اlxadari salaada duhur cadadkeeda ragcooyinkeeda yacni tiradeeda fi lxadari negida dhexdeeda qofka markuu negi yahay wbihi qaala akhbaranaa qutaybaةu qaala xadaanaa sufyaan can ibni اlmunkadiri waibrahima bni maysara anahumaa samicaa anasa qaala salaytu maca rasuuli اlahi sal l slm aلduhra biاlmadinati arbacan duhurkii baan madiine ku tukaday afar wabidilxulayfati dulxulayfana alcasra ayaan ku tukaday rakcatayni laba ragco meeshaa marka waxay kutusaysaa marka salaada duhur markuu qofka magaaladiisa joogo afar uu tukanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka markuu safar galayo welina ounan magaaladiisii ka bixin in allaale inta uu magaaladiisa ku jiro salaadda waa dhammaystiraa ma gaabi karo gaabinta wuxuu bilaabayaa markuu magaalada ka dhammaado uu ka baxo ayuu bilaabayaa sababta waxay tahay iqaamada niyo waa lagu iqaamo waa ku sugnaanaysaa joogitaan laakiin safarku niyo kuma sugnaa karo oo safarku wuxuu u baahan yahay dhaqaaq iyo ficil ninkaani markuu alaabta xirxirto baabuurkii uu fuulo ee uu magaalada ka baxo ayuu safar galay inta uu magaalada geesteeda ku jiro hadduu weli ma safrin binaan calaa dalika marka madiino nebiga kuma gaabinin salaada waa ku dhammaystiro duur afar buu ku tukaday meeshan marka wabidilxulayfati alcasra rakcatayni daahiriyada waxay u daliishadeen daahiriyada ayaa waxay u daliishadeen safarka dheeraan iyo gaabnaan inaan shardi aynan ahayn oo waxay leeyihiin dulxulayfa madiine waxay u jirtaa waxaan toban mayl dhammayn xataa ayay madiine u jirtaa maca dalika nebiga salaadda waa ku gaabiyey dheheen marka safar dheer iyo mid gaaban looma kala qaadaya ay yihaahdeen laakiin waa qalad arrintaas maxaa yeelay nebiga sal ll ly slama safarkiisa dulxulayfe ma ku dhammaanaynin madiinow ka baxay waa sii socday ee marka macnuhu maahan marka in nebigu uu dulxulayfe u muraaday uu kasoo noqonayo ma aha leanna dulxulayfe iyada safar maba ahanba madiine toban maylay u jirtaa wax safara maaha ayb iyaga marka waxay ka dhigeen nebiga yacni amadu waqaayatu safarihi dulxulayfay ka dhigeen mana ahan saas ayb macnuhu marka xadiidku gaayatu maa fiihi waa maxay meesha uu salaad gaabinta ku bilaabayaa la sheegay bis ee laakiin hore usii socdaa safarku intaa waa ka badan yahay soo ma fahmi qaala baabu salaati الduhri fi safari salaada duhur safarka dhexdiisa meeqaa la tukanayaa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa wa moxamed bnu bashaar labadan waa labadii la dhihi jiray kaanaa ka farasay rihaanin qaala xadaanaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can ilxakami bni cutaybata qaala samictu abaa juxayfata qaala kharaja rasuulu llahi sal l slam bilhaajirati nebiga maalin weyntiiba u baxay qaala bnu lmuhanaa ila lbaxaa baxaa ayuu u baxay xaggeeda ayb marka qaala ibnu lmuhanaa macnuhu waxay tahay intan uu ziyaadiyey ibnu lmuhanaa ila lbaxaa'i qaala ibnu lmuhanaa ila lbaxaa fatawada'a waa weyse qaatay wasalla duhra duhurkiiba uu dukaday rakcatayni labo marka safar marka lagu jiro duhurka labaa la tukanaya waalcasra ayuu tukaday rakcatayni oo beyna yadayhi hortiisana canasatun ultaki ah ayaa hortiisa taallay oo sutro uu ka dhiganayay baabu fadli salaati اlcasri salaada casri fadligeeda wuxuu ku yimid wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa miscarun wabnu abi khaalid ismaaciil waay wاlbakhtariyu bnu abilbakhtariy albakhtariyu bnu abilbakhtariy aabihii marka mukhtaar ayaa la dhihi jiray wahuwa alcabdiyu albasriyu saduuqu rawaa lahu muslimu wannasaa'iyu kulluhum dhammaantood bakhtariga ismaaciil iyo ninkii ka horeeyey miscar kulluhum samicuuhu min abi bakri bni abi cumaara min abi bakri bni cumaarata bni ruwaybata athaqafiy ayay ka warinayeen ninkan marka ibnu xajar wuxuu ku tilmaamay maqbuul marka dhowr qof baa ka warisay laakiin towhiiq iyo looma haayo ibnu xibbaan unbaa towhiiqiyey laakiin muslim ayaa xujaystay ixtaja bihi muslimun fii saxiixihi marka haddii muslim uu saxiixiisa u xujaystay waa nooc towhiiq ah waay dabcan weliba min baabi almutaabacaad iyo uguma keenine asal ahaanoo u keenay xadiidkiisa xadiidka lix boqol labaatan iyo lix marka waa iska nin un hiqa ama saduuq un ugu yaraan can abiihi aabihi waa cumaarat bnu ruwayba ayaa la yidhaha saxaabi weeyaan qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu lan yalija annaara naarta ma gelaya man sallaa qofkii tukaday qabla طuluuci الshamsi qoraxda intaynan soo bixin wa qabla guruubiha iyo intaynan dhicin qoraxda dhicitaankeeda ka hor marka qoraxda dhiciddeeda ka hor salaada la dukanaa waa casr maxalushaahidka meeshaas qaala baabu lmuxaafadati calaa salaati اlcasri salaada casr ilaalinteeda wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can zayd bni aslam can ilqacqaaci bni xakiim can abi yunus mowlaa caaishata zawji الnabiy sal ly slam sana muslima u wariyo qaala amaratnii caaishatu caaisha waxay i amartay an aktuba lahaa musxafan musxaf inaan u qoro faqaalat waxay tidhi idaa balagta hadihi alaaya aayaddan haddaad soo gaartid fa aadinnii iyo ogeysii xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa falamaa balagtuhaa markaan soo gaaray aadantuhaa waan ogeysiiyey fa amallat waa ii yeerisay fa amlatna waa bannaan tahay amallatna waa bannaan tahay calaya way ii yeerisay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa wa salaati alcasri wa qumuu lilahi qaanitiin ayb uma qaalat waxay tihi samictuhaa min rasuuli illahi sal ly slam nebigan ka maqlay dhowr waxyaabood maalkan waa ku jiraan marka ugu horeyso wa salaati alcasri qiraa'o qur-aan miyaa mase waa tafsiiray ka wadaa ahlucilmiga qaar waxay leeyihiin min baabi tafsiir bay u keentay tafsiir ahaanayna nebiga uga maqashay wasalaati alcasrida ayb qaarna waxay leeyihiin ugu yaraan qiraa'o shaad awal qiraa'adu hadday shaad tahayna xadiid aaxaada kama sokayso oo tafsiir iyo waa gashaa dabcan haddii marka laga dhigo qiraa'o shaad ah waan salaadan lagu tuka karin iyo maahane laakiin tafsiir iyo waxa la midkaa way gelaysaa walidaalika yani culimada qaar way isticmaalaan tafsiir ahaan waa u isticmaalaan masalada kale waxay tahay wa salaati alcasri maxaa laga qaadanaa meeshan salaatulwusdaada iyo salaatulcasri ma kala duwan yihiin culimada qaaraa u fahmay saas asalka ay ugu fahmeenna waxay tahay waa la ysku cadfay waalcadfu yufiidu almugaayarata cadafku asal mugaayaruu ku yahay oo haddii la yidhaahdo jaa jaa-a fulaanun wa fulaanun fulaankan iyo midkan dambe labay kale yihiin isku mid maaha soo ma fahmaysid marka saas darteed marka waxay yidhahdeen xadiidku wuxuuba daliil u yahay salaatulwusطaa inaynan salaatulcasri aynan ahayn lean cadafkaanaa keenayay dhaheen qaar kalena waxay yidhahdeen maya cadafkan waa cadfu tafsiir oo waxaa weeyaan min baabi waalfaytu qowlahaa maxay ahayd kadiban wamaynan kadiban wamaynan labadaba kadiban kadiban leewahay haddana iyagoo isku midaa laysku cadfay marka waxay leeyihiin laakiin labadooda yaa asala marka marka masaa-isha laga la taxriirinayo ninkan dhahayo cadafkan waa cadfu tafsiir iyo midkan dhahaya ma ahan waa muqaayara asalka waxaa haysta ninka dhahaya waa muqaayara qofka dhahaya marka cadafku waa tafsiir daliilkeenaa la leeyahay adiga marka hadhow marka wuxuu aadayaa de axaadiidta qaaroo salaatulwusطaa bay naga mashquuliyeen shaqaluunaa can salaati اlwusطaa salaati اlcasri nebigu sal ll l slam uu yidhi meeshaasuu aadayaa marka hadduu marka daliilkaas keeno waa fiican yahay haddii laakiin daliil la keeni waayo muqaayarada asaloo la jooga waxyaabaha marka usuulka iyo luqada isku xirkooda iyo ku tacalluqo waay qofku hadduu ka caajiso ama uunan baraninna waa dhibaa inuu kutubta daalacdo oo wax ka fahmo xataa way dhibaysaa waayo haddan laakiin isaga de wuxuu u keenay salaada in la ilaaliyo casir wuxuuna u wadaa dariiqada hadda uu ku wada wasalaat alcasri tafsiir ahaana uu isticmaala ayb wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun marka masaladan cabdulmumin bnu khalaf addimyaadi a kitaab ka qoray kashfu lmuwaطa can salaati اlwusطa waa maطbuuc kitaabkiisana kitaab xaadiidta dhan uu soo aruuriyey aqwaashii buu isu keenay halkaas marka wax ka qoray wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu اlxaariث qala xadaanaa shucbaة qala akhbaranii qataadaة can abi xasaana wa huwa abu xasaan alacraj alaxrad ayaa leedahay abu xasaan alacraj alaxrad albasriyu muslim bnu cabdillaahi ayaa magaciisa la dhahaa baa layidhi saduuq rumiya bira'yi اlkhawaarij rawaa lahu اlbukhaariyu tacliiqan wamuslim wاlarbaca qala xadaanaa can cabidata wahuwa cabiidaة bnu camrin الsalmaniy can caliyin radia allahu canhu can الnabiy sal l l slama qaala shaqaluunaa can salaati اlwusطaa salaadii dhexay naga mashquuliyeen xataa garabat shamsu ilaa ay dhacdo qoraxdii mar haddii ilaa qoraxdii dhacdo lagu yidhi waa salaad casir soo maha haayadaa ku tusayso in casirka laga wada ayb ilaalintii marka nebigu waa naga shuqleeyeen buu yihi waa dhibsaday arrintaa marka waa inuu ilaalinteeda inuu aada u ilaalin jiray kutusay salaada casir baabu man taraka salaata alcasri salaada casr qofkii ka tago cadayntiisa wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan can hishaamin huwa bnu abi cabdillaahi qala xadaanii yaxya bnu abi kahiiri can abi qilaaba qala xadaanii abulmaliix wahuwa abulmaliix bnu usama ibni cumayr hiqat rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala kunaa maca buraydata bureyda ayaan maciisa ahayn fii yowmin maalin dii kaymin daruur u saaxiib ah faqaala wuxuu yidhi bakiruu bisalaati salaada dedejiya yani salaada casr waqtigeeda hore tukada faina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi man taraka salaata alcasri salaada casr qofkii ka tago faqad xabita camaluhu camalkiisii waa buray marka tarkigeedu qatar inuu yahay buu ku tusaa xubuudkan marka culimada waa ka hadlaano qaar waxay la aadaan ama ay yihaahdaan man taraka salaata alcasri taariku salaadba waayo hadduu qofku hal salaad ka tago oo salaad kaloo hadda lagu qabtana ayna lahayn yani qofku marka haddii la yidhaha taariku salaadka waa gaal ama yacni waa la cuquubeynaa waa la dilayaa maalan goormaa la dilaa hadduu duhurka ka tago qoraxda markay dhacdo waayo marka la dili karaa leanna maxaa yeelay cinda alidiraar duhurka waqtigiisa idiraariga ilaa casirka u dhexgeli karaa soo maha qofkan waxaa dhici karta inuu musaafir yahay inuu cillo kale iyo wax kale haysto taawiil inuu iska jiri karaa imaan karo ilaa qoraxdu ka dhacda markaasaa waq wax ta'wiila ouna lahayn ninkaani wax shubha-ana oo aanu lahayn haddii marka salaada casir oo kale duhur waa tukaday casirkii buu ka tegay qoraxdiiaa dhacday ee waxay leeyihin kas hadduu uga tegay ninkaa salaadii taariku salaadba waay qaar marka xadiidkani usoo qaadanayaan fii kufri taariki salaa qaar kalena waxay leeyihin maya ee qolada kale waxay dhahayaan iyaga xubuudkan xubuud juz-i ah waay xubuudku laba u qeybsamaa xubuud kulli iyo juz-i ee xubuudka kulliga ah shirkiga iyo gaalnimada ayay ka timaadaa oo yacni xubuud kulli waxaa laga wadaa waa ninka marka acmaashiisa oo dhan ay baaba-ayso hal camal uunan usoo haraynin waa goorma waa marka uu gaaloobo gaalnimadana uu ku dhinto weliba gaalnimadana uu ku dhinto ile aayaddu waxay leedahay saasaa ka muuqato waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa-ika xabitat acmaaluhum kuwa acmaashoodii marka waa burtay kufrigu marka xubuudkiisu waa xubuud kulli ah xubuudka jus-igana macaasida waa wadataa oo macaasida inkastoo aynan acmaasha dhan burburinaynin laakiin acmaasha qaarkood waa baabi-ine walidaalika maalan haddaad adigu ad adoo salaad iyo wax dukanaayo stutus iyo xoogaa oo wax ku galo stutuskaas muxuu sameynayaa camalkaas ou la xiriirsaday waa burina acmaashaadii kale laakiin waa kuu taalla walidalika waxyaabaha ay marka khawaarijtu qabsan jireen waxaa ka mid a qowluhu tacaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin waxay leeyihiin qofka muttaqi goormuu noqona markuu faraa-isha la yimaado dhan ninkii aan faraa-isha qaarkood la imaanin taqi ma aha haddii uunan taqi ahaynna wax laga aqbalayaba male bay leeyihin laakiin ahlucilmiga waxay ku macneeyeen aayaddaas qofka aan camalkaas muttaqi uga noqonin waay mutaabacadii uu ka tegay ikhlaaskiibuu ka tegay camalkaas ilaahay ugama cabsanin waxba kama helaysa camal kale ood ilaahay uga cabsatay laakiin makaa burinayo xubuudka marka kulligii juzi baa loo qaybiyaa ibnulqayim wuxuu uga hadlaa asalaatu xukmu taarikihaa ibnu taymiyana aayaddan inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin kitaabu liimaani alwsat iyo ayuu uga hadlay oo waxyaabaha marka khawaarijtu ku dhegdhegaan inay tahay iyo ayuu sheegay qoladan waciidiyada la yidhaahdo ama xubuudiyiinta xubuudiyada sidaana waa lagu magacaabaa ayaa qabsado marka macnaha aayadda saxdana sidaas ayb marka faqad xabita camaluhu qolooyinkan macsi waayo dhahayana ayagu waxay leeyihiin camalka maalintaas waa xubuud oo juz-i ah waay taariku salaadka waa gaal kuwa dhahayana xubuudkiisu wuxuu noqonayaa kulli hadduu ku dhinto shardi marka yacni inuu ku dhinto qaala baabu cadadi salaati alcasri fi lxadari salaada casir cadadkeeda cadaynteeda fi lxadari negida marka la joogo wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymu qaala akhbaranaa mansuur ibnu zaadan huwa abulmugiirat athaqafi hiqat habtun caabid can lwaliid bni muslim can abi sidiiq annaajiy waa bakru bnu camrin annaajiy ayaa la yihaha waqiila qays ibni qaysna waa la ibni qays hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu qaal kunaa naxzuru waxaan qiyaasi jirnay qiyaama rasuuli lahi sal l slam nabiga istaagiisa fi duhri walcasri duhurkii casrka faxazarnaa qiyaamahu waxaan ku qiyaasnay oon ku odorosnay qiyaamkiisa fi duhri qadra ثalaثiina aaya soddon aayadood oo kale qadra suurati sajda fi اrakcatayni اluulayeyni labada ragco wa fi lukrayeyni labada dambena cala nisfi min dalika waxasarnaa qiyaamahu fi rakcatayni اluulayeyni min alcasri calaa qadri اlukrayeyni min aduhri labada dambe duhurka ayaa waxay ku aadanayd qiyaamkiisa labada ragco ee casirka ayb waxasarnaa qiyaamahu fi rakcatayni alakhiiratayni labada dambe alukrayeyni dheh labada dambe ayaan qiyaasnay min alcasri oo casarka ah cala nisfi min dalika nis ayaan ku qiyaasnay intaa intaas hore nuskood say muxuu ka rabaa hadda casri inuu afar ragcay yahay leanna marka hadda abu saciid waa uu leeyahay markuu abu saciid leeyahay waxaan qiyaasnay salaada nebiga waa salaada uu maalin kasta tukan jiray salaada uu marka maalin walba tukanayana safarda laguma jiro maalin walba waa sala salaat lxadar wbihi qala akbaranaa suwayd bnu nasri qala akbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can abi cawaanata can mansuur bni zaadan can lwaliidi abi bishrin waliid ibnu muslim waa abu bishr isku mid kii hore can abilmutawakil abulmutawakil annaaji ayaa isagana la yidhaahdaa waa cali ibnu duaad cali ibnu duaad ama cali ibnu daawuud marka abusidiiq annaajina waa riwaayo abu saciid alkhudri buu ka warinaa abulmutawakil annaajina waa raawi kale oo ka warinaya can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly slama kaana rasuulu llahi sal ly slama yaquumu fi duhri ayuu istaagayay fayaqra'u qadra halaaiina aaya fi kuli rakcatin uma yaquumu fi lcasri fi rakcatayn اluulayeyni labada ragcee hore qadra hamsa casharata aaya shan iyo toban aayadood oo kale u aqrin jiray aluulayeyni marka la yidhi maxaa laga fahmaa ukrayeyn inay jiraan halkaas waa isaga fahmkiisa marka mar haddii uulayeyn lagu yidhi laba danbaa jiro kuwaan ile waxay u horeeyaan kuwa danbay u ay ka horeeyaan baabu salaati alcasri fi safari salaada casir safarka dhexdiisa wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can abi qilaabata can anas bni malikin ana nabiya sal l slam sala duhra bilmadinati arbacan wasala alcasra bidilxulayfati rakcatayni xadiidkii aan soo marnay marka halkaana duhru u baabaystay meeshaana u baabaystay casirka oo safarka halkaana duhurka oo xadar ah buu u baabaystay wa bihi qaala akbaranaa suwayd bnu nasrin qala akbaranaa cabdullahi bn lmubaarak can xaywata bni shurayxin qaala akbaranaa jacfar bnu rabiica ana ciraaka bna malikin xadaahu ciraaku bnu malik algifaariyu lmadaniyu hiqat faadil ana nawfla bna mucaawiyata xadaahu anahu samica rasuula اllahi sal l slm yaquulu man faatathu salaatu اlcasri qofkay salaada casir ka tagtay fakaأnamaa waaba isaga oo wutira laga baabi'iyey ahlahu wamaalahu ehelkiisa iyo maalkiisa wutira marka la yidhaha laba mafcuulaa la siina mafcuulka koowaadna naa'ibulfaacilay ka dhiganee ka labaadna waa caadi waa nasbinaysaa marka wutira huwa waa ka labaad ahlahu wamaalahuna mafcuulkii labaad qaar marka waxay dabdiyeen wutira ahluhu wamaaluhu hal mafcuulay siinayaan markaas halkii mafcuulna muxuu noqonaa naa'ibulfaacil ayb marka hadda halka mafcuul marka la siiyo waa dhici kartaa in ficilka asalkiisa uu yahay ama in tadmiin uu ku jiro waayahay qaala ciraakun wa ahbaranii cabdullaahi bnu cumar marka nin ehelkiisii saakay ka tegey oo kusoo noqday guri la-aan iyo ehel la-aan gurigiina waa baaba-ay waa dumay ama waa gubtay ilmihii iyo xaaskiina waa baaba-een nin saas ay musiibadaas ku dhacdou la mid yahay ninka ay salaada casar yacni dhaaftay markau arrin fudud maaha marka cibaadaadku qiimo weyn bay leeyihiin maxaa yeelay guri iyo maal wax ka badanaa cibaadaadka lagu rabaa soo maha ridaha ilaahay aragtida ilaahay wejigiisa la arkaayo janno naar in laga mayacni laga badbaado wax weyn baa lagu rabaa gurigan waaba laga tegaa isagoo iyadoo la taagan yaha laga la yska bixinayo hadduu baaba-ana in la helana waa dhici karta haddana mar labaad laakiin cibaadadu booskeeda hadday ka baxdo atar walidaalika culimada waxay yidhaahdaan salaada ou yacni cibaadada ou qofka adda ahaan uga tago qallo ahaan maslaxadii addaha ma ku xasilaa qallada maya ku xasili mayso ee maxaa loo jideeyey qadada dimada in la beryaala bisle loo jideeyey nacam wa ilaa camalkan waqtigii ilaahay ugu talagalay oo maslaxada badnaay waa soo dhaafay saa darteed bay qaarkood waxay u leeyihiin de maba ansaxaysaba xataa haddii la tukado qallada maxaa yeeley waxay leeyihiin camalkan waqti baa loo yeelay addoonkan kas buu uga tegay qalladaani maxay daboolay almuhim yacnii qallada uun qofka dimadiisaa beri ku noqonayse hawaabtii addaha laga helayay ma loo arkaayo de haddii aan qaduhu sabab sharciya ounan ahayn oo daaweynta xaa-idka oo kale soonkay ka tagtay qallaynayso de taas iyadu sabab sharciya maanic sharciyay awalba uga tagtay saas oo ay tahay haddana diinteeda nuqsaan uu ku keenay qaala ciraakun waakbaranii cabdullaahi bnu cumara anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquulu man faatathu salaatu اlcasri fakaأnamaa wutira ahlahu wamaalahu khaalafahu yaziid bnu abi xabiib ayb marka yaziid you khilaafayaa marka lay yani khaalafahu wuxuu leeyahay hay yaziid khaalafahu yaziid bnu abi xabiib waatan marka riwaayada uu ku khilaafay wabihi qaala akbaranaa ciisa bnu xamaad yaziidaa khilaafay isaga marka yaziidda dee dabcan wuxuu khilaafayaa ninkii hore ee ciraaq ka warinaya waa jacfar ibnu rabiica wbihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad zuqba waa naanaystiis waa soo marnay qaala xadaanaa laythu can yaziid bni abi xabiib can ciraaki bni malikin anahu balagahu ana nawfla bna mucaawiyata qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu min asalaati salaada waxaa ka mida salaatun salaad man faatathu qofkay ka tagto fakaanamaa wutira ahlahu wamaalahu qaala bnu cumar radia allahu canhuma samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu hiya salaatu اlcasri maxalu lkhilaafka intee waay marka dabcan yaziid jacfar uu khilaafay laba meel u hay meesha koowaad waxay tahay yaziid isaga sanadka wuxuu ku keenay inqiطaac liana anahu balagahu shanigu yani waxaa weeyaan balagahu ciraaq waxaa soo gaaray ana nawfalan waxaa soo gaaray marka meeshaas qofaa ku jira soo maa aan la sheegin balaaqu waa inqiaac riwaayadii horena mutasilay ahayd haadaa waa meel meesha labaad oo uu ku khilaafayna waxaa weeyaan matniga oo matnigii hore salaada waa ku caddayd man faatathu salaatu lcasri yaa layidhi tanna waa maxay min asalaati salaatun mubham waay salaadii gadaal baa laga fasire walidaalika tafsiirka dambe raqam kalou siiyey isaga khaalafahu moxamed bnu isxaaq moxamed bnu isxaaq hadda leyth bou khilaafa marka yaziid ayaa laba si xadiidka looga wariyey waaye marka leythna sibuu u wariyey moxamed bnu isxaaqna waa kan wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu sacdin cubaydullaahi bnu sacdi bni ibraahim qaala xadaanaa camii qaala xadaanaa abi can moxamed bni isxaaq qala xadaanii yaziid bnu abi xabiib can ciraaki bni malikin qaala samictu nawfala bna mucaawiyata yaquulu maxalulkhilaafka marka meesha leytna wuxuu ka dhigay balaaq ayuu yaziid uga wariyey inqiaac ninkaana waa isnaadiyey moxamed bnu isxaaq yaquulu salaatu man faatathu fakaanamaa wutira ahluhu wamaaluhu matniga waa iska waafaqay qala bnu cumar qaala rasuulu lahi sal l slam hiya salaatu lcasri weyaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed